waa mahadsan tahay xasan waa dhowahay waan salaamayaa daacadda degsiga iyo shaqaalaheeda abaartu sida aynu ognahay deegaanada puntland oo dhan iyo soomaaliya o dhan sida aynu la socono way ka jirtaa si baahsan gaar ahaan degmada buurtinle waxaa ka jirta abaar baahsan oo runtii aada moodid deegaanada kalena iyada ay la wadaagaan haddana inay si gaara ay usii taabatay taas micnaheedu wuxuu yahay degmada buurtinle sanadkan xilibeere xilli roobaadkii dayrta roob baa ka daaya aan badnayn meelo kamid ah waxaa isugu soo guuray dad badan oo deegaanada ku hareereysan degmada buurtinle bay ka yimid dadkii iyagu sidii naqa ay ugu soo guureen u degan ayaa abaartii bilaabatay oo si baahsan waddanka o dhan uga dhacday taas waxay keentay marka culays ka fara badan tiradii dad ee awal halkaa deganayd abaartu marka halkaas waxaa moodaa xoogahaas intaasi inay tahay dheeraad oo dhinaca marka laga eego waxaa ka jira culays baahsan kadib roobkii ayaa da-ay bariga oo dadku ay aada ugu hayaameen halkaas waxaa looga tegay dhammaan dadkii maxasta ahaa intii jilecsareed oo dhan dadkii xoogga lahaana wuxuu kaxeeyey xoolihii weliba iyadoo dadkii keliya aan laga tegin xoolaha intii jilicsanayd iyo dadkii jilicsanaaba laga tegay dadkaas intooda badan waxay isugu urureen meelo baraada ah oo owladii ku shubteen iyo ceelasha magaalada buurtinle korkeeda marka halkaas waxaa maraan ku tagnay safaro deegaanadaas hoos yimaada degmada buurtinle qaybo kamid ah iyo ceelasha degmada buurtinle iyo dadka kusoo dhawaaday waxaan arkaynay colays aada u fara badan in badanoo horena waa laga hadlay iyada oo warbaahintu si fiican ay uga qayb qaadanaysay marka halkaas waxaa ka jira colays aada u fara badan si guud dalkao dhan ba uga jira laakiin haddana waxaa muuqata annagu maadaama aanu si dhow ula soconay xaaladda deg abaaraha ee degmada buurtinle in colaysku aada u baahsan yahay siaad la socotaan waxaa jira guddi abaaraad oo si firfircoon u shaqeynaya runtii aadaan uga mahad celinayna dadaalka shaqo ay hayaan iyo sida ay ugu dhabar adeegeen hawshaas abaaraha ee soo wajahday isku tashi degmo wuu jiraa laakiin waa dareemi kartaa culayska jira iyo isku tashiga degmeher degmo ayaa waxay wax aada u kala fog oo aanay dabooli karin degmadu baahida halkaa ka jirta marka xasanow sidaas ayaa waxu jiraan waxyaabaha noo soo aragnayna waa culaysyadaas noocaas ah
waaya deegaanadaa tagtay marka maxaa kamid a deegaanadee wey haddaad noo sheegto deegaanadaan tagnay waa deegaanada ku hareereysan degmada intooda badan marka meelaha magaca oo deegaanada horey u ahaa la tiriyo waxaa kamid a meelaha aanu tagnay deegaanka godob yar deegaanka bahri deegaanada ku hareereysan degmada buurtinle oo dadka reer guraga isugu yimaadeen oo sida magaalada geesaheeda ah faratooyada farjanno laabees deegaano badana noocaasaa la tegtegay marka deegaanadii awal la yaqaanay oo dadku ay isugu imaan jireen waxaa hadda bedelay oo kasii dadbatay oo dadku aada isugu yimaadeen isugu soo guureen meelo ay ku weexsanayeen biyo ay ku shubteen iyo wax lamida iyo meelihii damarka hore ay degdeganaayeen oo xoolihii lagaga raray halkaas isku urursadeen oo dadku waxaa jira waxaa samaysamay deegaano aada u fara badan oo dad badanoo qaarna xoolihii dhaafeen qaarna waxa weeye xoolihii wixii u dhaqma u haray laga raray oo loo raray dhulka naqu ka da-ay ay isugu soo guureen waayahay qoysaskaas marka haddii aad tiro koob kusoo samaysteen intee gaareen cadadkooda ma soo qiyaasteen xasanow tiro koobkoodu wax la qiyaasi kara ma aha wax la qiyaasi kara ma aha tiro aad tiro u badan weeye tiro aada u badan weeye meesha ugu yar ayaa waxaa deg waxaa isugu yimid dhowr boqol oo heer marka waa tiro aada u badan guddiga abaaruhu haddeer waxay wadeen sida aan la soconay kormeero ay ku tegayaan deegaanada fogfog oo ilaa shalayba u bilowday marka ka hor dhici maayo insha allah guddiga deeg guddiga abaaraha baan insha allah arrintaas hadii la yirahdo waxyaabaha ay soo arkeen oo naga dambeeyey ka warbixin doona hadii la yirahdo iyo tirada tirkoobka rasmiga ah insha allah oo ay soo sameeyaan hadii la yirahdo sidoo kale waxaan rabaa insha allah isla abaaraha inta aynaan ka bixin dadku wuxuu s wuxuu u qaybsan yahay dad magaalada reer magaalaha iyo dad miyi culayska ugu badanay dadka isagoo wada saameeyey haddana si gaara wuxuu ugusii dhacay dadka miyiga waxaan rabaa marka anoo ku garab istaagaya baaqii isdaba joogga ahaa ee guddiga abaaruhu ay dirayeen in aan la hadlo dadka magaalada iyo guud ahaan puntland marka cid kasta oo awoodi karta inay ka qayb qaadato qadar kasta ha kaga qayb qaadatee gurmudka abaaraha inay ka qayb qaadataan soo jeedintaa sidoo kale waxaan si gaara baaba u dirayaa jaaliyadda buurtinle iyo weliba adaha caalamiga inay si deg deg ah jawaab ay uga bixiyaan xaaladaas bini aadam ee ka jirta deegaanka guud ahaan dalkoodana ka jirta
waay idinku xildhibaan ahaan marka meelaha aad tagteen maxaa waxa deeqa aa gaarsiiseen oo dhankiina ah
xildhibaanada xildhibaanada saa og tahay waxay ka mid yihiin waxay ka wakiil ka yihiin shacabka marka anagu wax gaara wixii hadda aanu bixin karnaa waa dareemi kartaayo xubno kooban baa nahayo wax kastoo aanu isku dhignaa ama aanu hadda anagu bixinaa waa dareemi kartaayo wax weyn wax qaban kara ama baahi weyn wax ka tari kara ma aha laakiin bulshada maadaama aanu wakiil ku nahay iyaga ayaanu waxaanu wax ka ololaynaa inaanu ayaga wax ugasoo kala qaadno oo qofkani wuxa uu wada ka qaadna kala gaarsiino marka si gaara waxaan ugu garanay guddiga abaaraha in ay shaqadaas qabtaan ama xildhibaan ha baxsho ama qof shacab ha laga soo qaado ama qof wadiiqo kale ha noogu timaadee wixii na soo gaaray waa gaarsiina dadka wixii la keli karay waxaa na soo gaaray baa saba iskaba aha wax aan badnayn oo aan baahidaasi u dhigmin dadawin karina waay dhibaatada ugu weyna jirta waxaa weeye dhanka biyaha oo kale marka deegaanka ka war xagga biyaha iyo ceelasha ku yaala dadka ma yihiin wax ku filan oo biyaha ka cabi karaan
sidaad og tahay xasanow degmada burtinle hadda waxay leedahay ceelal dhowr ah walow qaarkood ay yihiin ceelal aada u biyo yar marka loo eego marka culayska jira waxaan is leeyahay biyaha xaggoodu dhinaca ceesha marka laga qiimeeyo baahi badan oo hadda aada saa-id ama jirto marka laga hadlayo dadka xoolaha iyo dadkaas dadka reer guuraaga ah oo ceelasha ka soo duldegay laakiin culayska jiraa wuxuu yahay qofkii dee xoolaha ma haysto taageero kalena ma haysto sidaa darteed biyaha laftoodiisuu ku hela adag mana soo gaari karaa laga yaabaa dadka barkiisa ceelka iyo meesha biyaha lama soo gaari karaan sidaa darteed waxay mudan waxay lagama maarmaan ay u baahan yihiin in loogu geeyo meeshay joogaan taasaa marka waxay tahay arrin adag oo aan dadku u sahlanayn in ay biyihii sidii joogtada ay u helaan